Qoysaska barakacayasha ee ku nool kaamka Najaf ee magaalada Beledweyne ayaa wajahaya xaalado biyo yari iyagoo hadda isticmaala biyaha webiga Shabeelle oo ay ka dhalan karaan cudurro maadaama dhadhankooda isbeddel ku yimid. Qoysaskan ayaa u badan carruur iyo haween kuwaasi oo duruufo badan oo ay ugu horayso biyo yari haysato. Qaar ka mid ah bulshada ku nool kaamka Najaf ayaa ka warbixiyay xaaladda ay ku sugan yihiin.
biyahan cabno waa biyo webi biyihii webigana waa isbedelay oo biyihii qaraara soo galay sidaysay aadan sii go-ohooyeen hay-adda waxaan ka codsanaynaa biyo gelin biyo ina nanoo keeno oo nanoo keeno booyaad meel nanoo dhiso sidaasaan dowladda hay-adda aan ka codsanaynaa biyaha webigana marka ay isbedelaan cudur badanaa ka dhashaa cayayaanaa ka dhalana qoraxdayna waa kulushahay oo bil maarsaa lagu jiraa marka biyahaasaan aad aan u towsannahay webigii qaraaraas noqda biyihii waa yaraadeeno waa iska cagaarteen marka waxaan u baahana in biyogelin naloo sameeyo oo biyo naloo keeno oo maanta maaragtay waxaan ku cuni lahayn hataa waan rabnaa waxaan ku afurno hataa ma haysano marka dhar hataa ma haysan ilmaha waxay noogu iidaan wax walba waa iskaga baahannahay hadda waxaa noogu sii daran biyaha iyo baadkaa noogu sii daran in naloo keeno oo si dhaqsil naloogu keeno hadda saan ay tahay hataa ilmaha hataa naga shubmooyin annaga waawaanka caloosha ay naga qabteen waa shubmoohoynaa marka waa kaas in biyo naloo keeno aan u baahannahay oo biyo macaan naloo keeno biyo gelin naloo sameeyo saasaan u baahannahay galabtiina waa iska go-aan waqtiga afurka biyaha waa go-aan oo yufay dhahaan marka marka qaar waxaan aan barinaa oo manaan barinaa waxaan ku afurna ma haysano oo biyo e dhibaato aad u weynaanu ku qabnaa annaga saasay sii tahaaba xilliyada qaar la helinba in la helo biyo ummadda meesha degan ku filan ayagoo markaas wasaqaysan waana dareemi kartin qof maanta dhan soonaay inuu biyo webi oo xaaladooda ay bariga dhaxa tahay uu ku afuro hadduu ku afurona dhibaato ma ogi wax kaloo hadda uu ka istifiidaa ma lahan marka waxaan u baahnaan lahayn inaan biyo nadiif ah sidaan macnaha aan ku heli lahayn noola sameeyo oon xilliyada hadda ramadaana lagu jiraa waa dareemi kartiin qof maanta dhan soonaay xaaladda uu ku sugan yahay inaan marka biyahaas culeyska noola saaro biyo nadiif ah noola keeno aan u baahanana codsanaynaa maadaama dad dan yar nahay aan macnaha awoodin goobaha caafimaadka inaan maanta aan had kastaba aan gaarno waana dareemi kartaa shuumbiyood xaaladda uu leeyahay wixii marka nadiif ma ahan waa biyo xaaladoodu ilaahay og yahay webigii waa qaraar lama cabi karo marka qaar maanta dhan waa sooman tahay barf ma haysatid xitaa iskaga qaboojiso qaboojiyi haddaad ku shubtane wax faa'iido keena male maba cabi kartid marka qaarba naftaas un lagu saba ma ogi wax faa'iidooyay leeyihiin mala